بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii usuul iimaan oo shimaxa cabdulwahaab iska lahaa anagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalix bin cabdilcasiis ibn maxamed ibn ibraahim al sheekh waxaan ku jirnay weli baabkii sagaalaad baabu taxriidi calaa talabi alcilmi wa kayfiyati talab isku tirtirsiin la isku tirtirsiinaayo cilmi talabkii iyo sidii loo dalbayo cilmiga cunwaan buu sameeyey raxmatullaahi bicibaadih naxariis alla wuu naxariisanaayo addoommadiisa xadiidka boqol iyo sideedaad wa can abi thaclabata alkhushaniyi radia allahu canhu abu thaclaba alkhushani waxaa laga wariyey allah ka raali noqde marfuucan isagoo u rafcinaya xadiidkii rasuulka sal ly slama in rasuulku sal ly slm uu yidhi ina allaha farada faraa'ida alla waajibaad ayuu waajibiyey falaa tudayicuuha ha dayicinina oo sameeya waajibaadkaas oo la imaada waxadda xuduudan alla soohdimo ayuu sameeyey falaa tactaduuha ha ka tallaabinina waxarama ashyaa'a alla waxyaabuu xarimay waxa la xarimay wax aada u badan maaha ee falaa tantahikuuha ha jeexinina oo ha ku dhicinina waxaas lenka xarimay wasakata can ashyaa'a waxyaabo ayuu alle xukunkoodii uu ka aamusay raxmatan lakum naxariis uu idiin naxariisanaayo khayra nisyaanin halmaan la-aan mana halmaansanayn markuu xukunkooda ka aamusayey ee falaa tabxasuu canhaa ha baarbaarinina adinku xadiidun xasan waa xadiid xasana rawaahu daara qudniyu wakayruhu yaa wariyeen wadaadka kitaabka sharxu wuxuu leeyahay xadiidkani wuxuu ka mid yahay usuusha waaweyn abu thaclab alkhushani waxaa laga wariyey magaciisa waxaa la yidhaahdaa jurthuum ibni naashir marka jurthuum iyo jurthuumo macnaheedu carabi ahaan waa asalka loo noqdo xagga luqada macnaha magacaasi waa magac macnaha macno weyn ku fadhiya wax kaluu asal u yahay marka ma ahan jurthuum haddaad maqasho iyo jurthuumo cay ma aha yani hadda jerbiska iyo waxaasa loo yaqaanaa laakiin carabi ahaan saas maaha qaala wuxuu yidhi rasuulku sal lla ly slam in allaha farada faraa'ida falaa tudayicuuha faraa'idii waxaa loola jeedaa wixii qur-aanka lagu waajibiyey oo waajibintoodu ay ku soo aroortay qur-aanka alla waajibaad ayuu waajibiyey ee falaa tudayicuuha ha dayicinina kitaabkaiyo sunnada farada aada uguma badnaa wixii marka alla qur-aanka uu ku waajibiyey oo waajibnimadiisa ay ku sugnaatay qur-aankii farad baa lagu magacaabaa sida xadiidkan laga fahmayo sidaa darteed imaam axmed iyo koox kale oo ahlicilmiga ka mid a waxay ku tageen in fardigu haddii la yidhaha waxaan waa farad ama waa la fardiyey ama waa fariido waa ka xoog badan yihiin bay leeyihiin waajibkii marka wixii aan lagu waajibiyey waa farad baa laleeyahay wixii sunnadu ay kutusisay inay waajib yihiinna waxaa la leeyahay waa waajib ilaa in macnaha xadiidka laftiisa ay kusoo aroorto faradnimadaas iyo moogiyi marka xagga daliilka kutusinaaya unbay ku kala duwan yihiin moogiye xagga darajada kuma kala duwana mid walba waa waajib oo haddii laga tago lagu dambaabayo ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen faradka ayaa ka darajo sarreeya waajibka abuu xaniifa madhabkiisa marka saasaa caan ku ah oo farad wuxuu u yaqaanaa wixii daliil qatciya ku sugnaaday daliil go-aan ku sugnaaday waajibna wuxuu u yaqaanaa daliilka aan qatciga ahayn wixii lagu sugay marka faradkii iyo waajibkii isaguna kala duwaayaa xagga daliilka martaba ahaan iyo darajo ahaanna waa kala xoog badan yihiin oo faradkii yaa ka sarreeya waajibkii qowlkii hore laakiin faradka iyo waajibku xagga martabada iyo darajada waa isku mide macnaha sugnaashadii bay ku kala duwan yihiin oo midna qur-aanu ku sugnaaday midna xadiidu ku sugnaaday ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waana sida jumhuurku ay qabaane culamada badankood ay qabaane faradka iyo waajibku waa isku mid xagga daliilka ku tusinaya ama qur-aan ha noqdo ama xadiis ha noqdo xagga darajadana waa isku mid oo kalama sarreeyaan oo lama laha faradkiia ka sarreeya waajib waxay leeyihiin salaadaha faradka ahi waa faraa'id bay leeyihiin waajibaadna waa yihiin soonka ramadaanku waajibna waaya faradna waa la dhihi karaa xajku waa waajib faradna waaya in labadii ku dhashay loo samafalo waa waajib waana farad qowlkan saddexaad saasuu marka le waana qowlka la yaqaan ee caanka ah maxaa yeeley faraa'idii waajibaad macnahoodu waa isku mid faradka macnihiisu waa maxay waa waajib sidaas darteed yaa waxaan leenahay hadalka rasuulku sal ly slam uu yidhi in allaha farada faraa'ida falaa tudayicuuha alle waajibaad buu maaragtay farad yeelaye ha dayacinina yani wix alle uu qur-aanka ku waajibiyey ayaa lagu fasiraya marka rasuulku sal ly slam wuxuu dadkii ka reebay inay dayacaan waxaas alle qur-aanka uu ku waajibiyey wixii rasuulku sal slam uu dadka farayna xagga inay laasim yihiin oo ay qasab tahay in la sameeyo oo aan la dayacaynin la ogolayn in la dayaco daliil macnaha kalaa ku tusinaya oo alla wuxuu yidhi wamaa aataakum rasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu wixii rasuulka sal slam uu idin siiyana qaata wuxuu idinka reebana ka jooga allana wuxuu yidhi wa atiicu allaha warasuula lacalakum turxamuun alla ateeca rasuulkiisana ateeca waxaad mudan tihiin in laydin naxariiste aayaadkuna waa badan yihiin baabkan kusoo arooray waxaa kaloo rasuulku sal slam uu yidhi alaa wa innii uutiitu alkitaaba wa midlahu macahu aniga qur-aan baa laigu soo dejiyey oo la i siiyey iyo qur-aankaas wax maaragtay la mid ah oo sunnadii ah marka diinku waa waasic oo qaybna qur-aankii waa kutusinaya qaybna sunnadii rasuulka sal slam waa kutusinaysa ilaa uu ka yiri rasuulku sal ly slam alaa wa ina maa xarama rasuulu llaahi sala alla alay slam mithlu maa xarama allah hooyaay buu leeyahy rasuulku sal slam dadow wixii rasuulku sala alla alay slam uu xarimay wuxuu la macno yahay wixii alla uu xarimay xadiidkii marka dameeraha maaragtay ahliga ah xaaraantinimadooda ka hadlayay oo khaybar maaragtay markii la joogay uu sheegay rasuulka sal l slam maqsuudku waa maxay hadalka uu yiri rasuulka sal l slam falaa tudayicuuha yacni fartooma waaye oo la imaada waajibaadkan hana dayicinina dayacaddu maxay ku timaadaa waa inaan la fartoomin alla wuxuu u farad yeelay waajibaadkaas in la fartoomo oo lala yimaado taasi waxay ku tusinaysaa in qofkii waajibaadka dayacaahi uu yahay qof dambaabay sababto waa la iska reebay dayacaaddii waa la iska reebay marka waxay soo gelaysaa qaacidadii ahayd tarkul waajibi muxaramun waajibkii in laga tago oo la dayaco oo aan lala imaanin waa xaaraan qofkii xaaraan ku dhacana dembi buu ku dhacay lafdigan uu yiri rasuulku sal ly slam waxadda xuduudan falaa tactaduuha dhowr dhinac baa laga fiirinayaa buu leeyahay laakiin qaacido caamaa jirto oo kitaabkii sunnadii nusuustoodii lagu fahmo oo xad iyo xuduud meela ay ku soo arooreen saddex nooc bay ku soo arooreen nooca koowaad waa maxay waa in xuduuddii la sheego si iska daysan loo sheego iyadoo amar iyo nahyi iyo aysan macnaha raacsanayn oo aysan ku daba xigin sida alle uu yidhi tilka xuduudullah taasi waa xuduudihii alleh waman yutic illaaha warasuulahu qofkii alla i rasuul ateeca yani yudkhiluhu janaatin tajri min taxti alanhaar wa nooca labaad ee isticmaalka lafdigaas xad iyo xuduud uu ku yimid waa an taatiya buu kule inay timaado oo wax ka dambeeyana ee xuduuddaas marka la sheego ka dambeeyo ka daba dhacayna ay yihiin in laga tallaabo iska reebid la iska reebayo sida alle uu yidhi wa tilka xuduudullah taasi waa xuduudi alleh waman yatacadda xuduud allahi qofkii xuduud alle tallaabana faqad dalama nafsahu naftiisa waa uu dulmiyey sida aayad kale alle uu yidhi tilka xuduudullahi falaa tactaduuha taasi waa xuduud alle ee ha ka gudbinina marka isticmaalka saddexaad wuxuu yahay xad iyo xuduud loo isticmaalay inuu ka daba dhaco marka xuduudda la sheego kadib iska reebid la iska reebaayo in loo dhowaado xuduuddaas sida aayadda suurat albaqara ee alla uu ku sheegay soonkii iyo ictikaafkii uu uga hadlay alla uu yidhi tilka xuduudullahi falaa taqrabuuha taasi waa xuduud alle ha u dhowaanina waa saddex nooca marka qur-aanka kusoo wada arooray sunnadiina xaddii waa ay timid iyadoo loola jeedo ciqaabo jaan go-an ama loola jeedo dembiyaal ciqaabo ku soo aroortay macnaheedu waa maxay waa waxyaabo la xaaraantinimeeyey oo dadkii laga xaaraantinimeeyey oo qofkii xaaraanta ku dhaca ay ka waajibayso in la ciqaabo taasi marka haddii sugnaata buu ku leeyahay waxaan usoo noqonaynaa asalayntii arrinkaas oo ah in xuduudda ay tahay lafdi lagu isticmaalay kitaabkii sunnadii fuqahada hadalkoodana lagu isticmaalay qeybtan saddexdan qeybood ee la sheegayna waa uun wixii ku saabsanaa kitaabkii sunnada laakiin ahlucilmiga iyo ahlufiqigu markay xuduud iyo sheegaan waa isticmaal istilaaxi ah ma aha xuduuddii kitaabkii sunnada ku jirtay ma aha taasi hadday caddaato haddaba nooca koowaad haddii xuduudda la sheego oo wax ka dambeeya aysan jirin oo aan ka tallaabsasho laga tallaabsado aan la iska reebin ama maaragtay xadgudubkii aan la iska reebin xuduuddii waxaa loola jeedaa waajibaadkii baa loola jeedaa ama wax la ogolaaday baa loola jeedaa marka wixii la ogolaaday ama farad ha noqdaan waajiba ama sunno ha noqdaan ama mubaax ha noqdaane xuduuddii waxaa laga wadaa xaaladda noocaas oo kalea arrimahaas sidaa darteed waxaa yimid xuduuddii gadaasheed falaa tactaduuha ha ka gudbinina qofkii ka baxoo ka tallaabsada wixii lasoo ogolaa oo u tallaabo wixii aan la ogolayn qofkaasi xaddigii soo hadintii buu ku tacadiyey waa uu ka baxay xadkaasi marka waa maxay waa wixii lasoo ogolaa ama farad ha noqdo ama sunna ha noqdo ama wax iska bannaan ha noqotee alla meeshan uu yidhi tilka xuduudullah aayaddaas wixii ka daba dhacday waajibaad laysku waajib yeelay oo ku saabsanaa dhaxalka la dhaxlaayo qofka dhintay iyo dadka dhaxlaa iyo waxay ka dhaxlaayaan wa yuusiikum allahu fii awlaadikum aayadahaas marka labadaas aayadood la sheegay alle wuxuu yidhi tilka xuduudullah taasi waa marka soohadimii alle yani waa wix alle uu faray oo u jideeyey yaa laga wadaa marka wixii lees faray xuduuddiisii waay soohadimihiisii waay waxaa laga dabamariyey marka taaco oo alle wuxuu yidhi waman yutic illaaha wa rasuulah qofkii alle iyo rasuul ateeca yani jannuu geliyaa aayaddii suuratu talaaqna alle wuxuu yidhi watilka xuduudullah taasi waa xuduuddii alle waman yatacadda xuduud allahi faqad dalama nafsah qofkii xuduudda alle ka tallaabana naftiisa waa uu dulmiyey xuduuddaas marka waa maxay waa wix leesu idmay lees faray waa noocii koowaad xuduudda marka meeshan lagama wado wixii layska xariman hadda lagama wado ee waa wixii leesu ogolaa ee leesu idmay waajibaadkii baa soo gelaaya sunnooyinkii baa soo gelaaya mubaaxaadkii baa soo gelaaya xuduudun marka macnaha labaad oo awal soo sheegnay haddii muxaramaadkii lagu itlaaqo oo wixii xaaraanta lagu itlaaqo laba daabit bay leedahay waxaa ka daba dhacaayo falaa taqrabuuha ha u dhowaanina xaaraantaas tan labaadna waa maxay ciqaab baa laga daba sheegaya mararka qaarkood marna waxaa lagu leeyahay ha u dhowaanin marna ciqaabtii qofkaas qabsanaysaa la sheegaya marka xaaladdu ay saas oo kale tahay xuduuddii waxaa laga wadaa wix layska xarimay markaasaa laleeyahay ha u dhowaanina oo muxaramaadkii looma dhowaado sidaa darteed ciqaabihii loo jideeyey in lagu tahiro qofkii muxaramaadkaas ku dhacay yaa waxaa lagu magacaabay xuduud baa lagu magacaabay marka ciqaabaha loo jideeyey dadka xaaraanta ku dhaca oo xaaraantii u dhowaada amaba jeexa oo dilaaciya oo qarariya cuquubada qabsanaysa waxaa la yidhaha xudba xad baa la yidhahdaa sababto xaddi buu gala soodinti buu gala marka ila hu dhowaanina la yidhi marka xuduuddii buu marka ninkaasi uu dhex galay xuduudda marka xagga macnaha saddexaadna waa cuquubooyinkii axaadiis qaarkood lagu sheegay tan waxaa laga wadaa buu leeyahy marka wixii sharci ahaan ciqaab gaara loo loo jideeyey oo waxaa la leeyahy mathalan xaddu sariqa qofkii waxada xadkii laga oofinayay oo in gacanta laga goynayo ah hadduu maarata nisaab uu xado oo meel xirsiyana uu ka xado khamradii oo kale in siddeetan jayda lagu dhufanayo sida rasuulku yidhi sala alla ly slam laa yuujladu axadun fowqa casharati aswaatin ila fi xaddin min xuduud illah qofna lama karbaasho toban karbaasho wax ka badan ilaa in laga oofinayo xad moogi xuduuddu iyadu wax la sheegay leedahay oo way ka badataa tobanka laakiin qof baad edbinaysaa edbintaasi kama badin kartid toban karbaash kama badin kartid marka ilaa fi xaddin min xuduud illah maxaa laga wadaa waa macsi ciqaab gaaruhu ay ka ritibantay oo shareecada lagu sheegay marka waa xuduuddii markaa la yaqaanay oo fuqahadu ay sheegayeen marka laa yujladu axadu fowqa cashrata aswaat maxaa laga wadaa macnaha edbin marka la edbin ayaa laga wadaa oo qofkii in aad edbiso lagu ogolaa toban maaragtay ulood ka badan ha ku dhufanin ilaa qofku inuu xadhade galay ma ogi oo marka shareecadii ay sheegtay inta jeere la garaacayo ama wax lagu samaynayo ay sheegtay marka wixii marna waa xad marna waa tacsiir marka xuduudda hadda xadiiskan lagu sheego waa maxay waa wixii laysu ogolaado laysu idmay oo waajibaad ah ama sunnooyin ah iyo wax shabaxa marka waxadda xuduudan falaa tactaduuha baa layidhi wixii lagu idmay ha dhaafin waajibkii iyo sunnadii iyo mubaaxil iska bannaanaa keliya ag joog meel kale ha u guurin marka hadalkii uu rasuulku sal sl uu yidhi farada faraa'ida waajibaad buu alla waajibiyey ee falaa tudayicuuha ha dayicinina marka waajibaadkii fartooma oo waajibkii gudo kadib markii la yidhi waxadda xuduudan falaa tactaduuhaana macnaha sunnadii mubaaxii ku dhex jiro ha uga tallaabin meel kale meeshan uu yidhi rasuulku sal slam xarama ashyaaa falaa tantahikuuha waxyaabuu xarimay alle ee ha qararinina oo ha dhex dabaalanina marka cadfigaani waa ka duwan yahay wixii hore lagu cadfay sababtoo xaaraantinimayntu xuduudiyo laga gudbaa way ka duwan tahay xag macno ahaan wixii markana laga xarimay waxaa naloo diiday inaan marka qararino oo aan jeexno oo aan dhex galno marka waa xadgudub iyo abalyeel la-aan ka imaanaysa qofkii xaaraanta ku dhacay meeshan uu yidhi rasuulku sal slam muxaram ashyaa waxbuu xarimay wuxuu kuu faa'iideynayaa lafdigaasi in muxaramaadkaasi ay yihiin wax iska yar sababto ashyaa baa la yidhi jimcu qila la yidhaha kaasoo kale moogta carabiga sidaa darteed waxaad arkaysaa waxyaabaha la cuno ee layska xarimay waa wax iska yar sida alla uu yidhi qul laa ajidu fiima uuxiya ilaya muxaraman calaa taacimin yatcamuhu ilaa an yakuuna meytatan anugu ma helaayo dheh baa la leeyahay ilaa nimankan gaalada ah oo reer qureysheed waxbay iska xarimi jireen kaas waa xaaraan kaas waa xaaraan dadkaas waxaas xaaraana ka yihiin waxbay iska daldalayeen oo xoolihii alla ku arsuqay iyo qaarna xarimaayeen qaarna maaragtay ogolaanayeen marka eedaro badan bay sameeyeen oo dhinacaas ku saabsan oo suuratu ancaam looga sheekeeyey isla suuradda aayadda ay kusoo aroortay anuu ma helaayo fiima uxiya ilaya wixii laii waxyooday muxaraman wax la xarimay calaa taacimin ku macnaha quudanaya oo yadcamuhu quuta ilaa an yakuuna inuu waxaas yihiin moogihii layska reebay oo laysu diidaayo meytatan bakti ay yihiin wixii iska dhinta iyadoon la gowricinoo gowrid sharciya la gowricin yaa meyte la yidhaahdaa aw dama masfuuxan ama uu yahay dhiig shubmaaya marka neefka la gowrico dhiigga ka daato shubmaaya dhiiggaasna ma banaana in la cabo ma banaana ama maaragtay meel lagu kaydiyo oo la fariisiyo oo ma banaana aw laxma khinsiirin ama hilib doofaar moogiye wax kale leegama xarimin macnaha waxaa hilibkii lamid ah baruurtiisuna waa la mid fa inahu maxaa yeele rijisun waa qurun iyo wax khabiisa aw fisqan ama waxaas la diidan yahay inay yihiin moogii wax fisqi ah oo taaca ka bixid ah oo uhilla ligayr illah bihi alle waxaan ahayn loogu qayliyey markii la gowracayay yaa dulal kale lagu magacaabay oo lagu gowracay magacaan magaca alla ahayn oo dulal kale loola jeedaa iyaduna waa xaaraan faman itura marka qofkii la dhibgeliyo oo waxaas laga xarimay ama meyta ha noqdaan ama wax kale ha noqdaane loo dhibgeliyey oo maaragtay dhimasho uu ka baqaayo darteed loo dhibgeliyey hayra baaqin isagoon gardarsanaynin oo aan dhaafaynin wix loo ogolaa walaa caadin xadkina gudbaynin fa ina rabbaka gafuuru raxiim rabbigaa waa kii dembi astur badan oo naxariis badan marka xagga cuntadii waa wax saas aada u yar muxaramaadkii guud ahaanna iyaguna wax badan ma ah oo waa tan isla suuraddii lafteedii aayad maaragtay taas hadda aan akhrinay ka dambaysay alla wuxuu yidhi qul tacaalow kaalaya dadow atlu aan idinku akhriye maa xarama rabbukum calaykum wixii alla uu idinka xarimay marka waxyaaba ilaa koo iyo toban shay oo la xarimay baa la sheegay oo hadda marna siiqada maaragtay lagu xarimaayo ay tahay si toosa oo nahiin layska nahiinayo ay tahay laa tushrikuu bihi shay-an iyo laa taqrabu lfawaaxisha iyo laa taqtuluu awlaadakum iyo laa taqtuluu nafsa alatii xarama allah ilaa bilxaqi iyo amase wa bilwaalideyni ixsaanan oo ah macnaha berigii wixii kasoo horjeeday iyaduna waa xaaraan marka wixii la isfaray iyagu maaragtay waaba toos wixii la isfaray in la samayn waayahay waa xaaraan marka caasi waalideennimo markuu qof ku dhaco macnaheedu waa maxay waxyaabihii laga xarimay buu ku dhacay waaye iyo wixii lamid a marka aayaddan iyo laba aayadooda ka dambaysa yaa waxaa lagu sheegay waxyaabihii la xarimay wabilwaalideyn ixsaana marka waalidkii ixsaan u sameeya ayaa la leeyahay inaan ixsaan loo samaynin waalidkii yaa xaaraan ah walaa taqtuluu awlaadakum ilmihii inana hadiilinina min imlaaqin cabsasho aad ka cabsanaysaan faqri yani faqri aad ka cabsanaysaan dartii ha u dilinina naxnu narsuqukum wa iyaahum annagaa idin arsuqaynaa adinka iyo iyagaba oo risqiga alla haya walaa taqrabu lfawaaxisha macaasida teeda foosha xunna ha u dhowaanina maa dahara minhaa wixii iyada ka mid ahee muuqda wamaa batana iyo wixii qarsoon walaa taqtulu nafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaqi hana dilinina naftii alla uu xarimay in xaq lagu dila ma ogi inay naf kala dishay qof ridoobay iyo maalan qof isagoo guur saxa soo maray zina ku dhacay iyo wax lamid ah daalikum kiinaas yaa wasaakum bihi alla uu idiin dardaarmay waxaas lasoo sheegay yaa alla idiin dardaarmay lacallakum tacqiluuna waxaad mudantihiin inaad wax garataane taasina marka waa muxaramaad guud wa oo waxyaaba far badan ka kooban oo saddexdaa ayadood lagu sheego suuratul ancaam iyo maaragtay waxyaaba layska xarimay oo libaaski ah iyaduna waa wax yar raggii iyo haweenkiiba wax maaragtay yar baa loo diiday xagga labiska wixii la cabaayay sidoo kale wax yar baa la diiday wixii gaadiid ahaayee la raacaayay wax yar baa la diiday sidaa darteed waxyaabaa la xarimay waa wax iska yar haddii loo fiiriyo waxyaabaha naloo baneeyey wax naloo baneeyey waa wax aada waasic u ah marka ashyaada la xarimana waa wax yar marka waxaa cajiiba in wixii yaraaya laga reebay aada maarata ku dhacdo qofkaa marka wixii yaraaya laga reebay ku dhacay macnaheedu waa naftiisu ma fiicna wax aada u xun baa maarata ku jira oo ka dhigay inuu intii yaraa raadiyo oo uu maarata ka joogi waayo mana dhicinba in shareecadu ay noo diido oo naga xarimto wax annaga faa'iida noogu jirto wax loo baahan yahay oo xaaji la yidhaahdo ama taxsiin la yidhaahdo oo nolosheennu ay ku hagaagayso ama daruuro ah oo naloo diida ma jirto ee waxaan layska xarimay waa wax maaragtay laga kaaftoomi karo noloshaadana ku saamayn mayso haddaad iska dhaafto waxaan lagaa xarimay qofka banaadamka marka wax uu uga baahan yahay waxaan laga xarimay ma jirto si noloshiisu ay u istaagto ama noloshiisu ugu raaxaysto wixii marka bannaanaa iyo sunnooyinkii iyo u furanta qofki inuu maarata ku macaansado waana wax aada u fara badan oo kaa kaafinayo oo kaa deeqaayo xaaraanti meeshan uu yidhi rasuulku sal ll slama wasakata can ashyaaa raxmatan lakum hayra nisyaanin falaa tabxatuu canha wuxuu alla maaragtay ka aamuso xukunkoodii aanu sheegin arrimo raxmatan lakum naxariis uu idin naxariisanayo hayra nisyaanin halmaanna kama ahan alle ee falaa tabxasuu canhaa ha baarbaarinina marka sukuudkan hadda laga hadlaayo ma aha kii kasoo horjeeday hadalka la hadlaayay haddii la yidhahdo wuu hadlay iyo wuu aamusay iyo kii hadalka kasoo horjeeda maaha waa sukuud kasoo horjeeda xukunkii oo la muujiyo allah marka alle wuxuu marka ka aamusay xaaraantinimayntii yacni looma muujinin in waxaas ay xaaraan yihiin xagga xukunkaa laga wadaa marka aamuskan hadda la sheegayo maaha hadal laga aamusayo maaha dadka qaarkooda ku qaldamayo waxay maarata qaarkood leeyihiin sukuut iyo waa lagu sheegi karaa alle wax saxna maa waxaas oo salafku sifaadka markay ka hadlaayeen waxaan ma sheegin marka xadiidkanina kutusi maayo iyo axaadiista shabahda in sukuudka u sifaya sababtoo sukuudku waa laba qaybood qaybana waa in hadalka laga aamuso dee kaas alla laguma tilmaamo alla waxaa lagu tilmaamaa inuu hadlo oo markuu doono uu hadlo siduu doonana u hadlo waqtiga uu doonana u hadlo qaybta labaadna waa maxay waa in xukunkii muujintiisii laga aamuso ama khabar maaragtay la sheegi lahay oo kale marka waxaan laga aamusay iyaduna waa wax yar waana naxariis laydin naxariisanaayo halmaan ma ah alla wax ma halmaamo wamaa kaana rabbuka nasiya ayaa alla uu yiri kii wax halmaamo ma aha laa yadilu rabbi rabbigay maaragtay ma dhumo oo waxba maaragtay kama dayacmaan walaa yansax alla wax ma halmaamo ee waa mid maaragtay alla waa mid xafiid ah oo cilmi badan oo tilmaamihiisa ku dhammaystiran magacihiisa marka waxyaabahan xukunkooda naloo sheegin baa jira kaamuska laga aamusay marka waa naxariis noo naxariisanayo halmaan ma aha ha baarbaarinina la yidhi marka falaa tabxasuu canha ha baarbaarinina waxaan marka laga aamusay aan xukunkooda la caddaynin waa noocyaalo ilaa iyo saddex nooc buu sheegay shiikhu nooca koowaad waa maxay waa wax aan la nasgaraynin oo masaa-isha ka mid a laakiin soo gelaya cumuumkii nusuusta kitaabka iyo sunnada ama hadalkii iska daysnaa oo itlaaqa ahaa ama mafhuumu muwaafaqadii wixii marka inuu macnaha la mid yahay wixii la sheegay uu ku xugun noqonayo ama mafhuum mukhaalafada wixii la sheegay inuu ka xugun duwan yahay ama maarata mantuuqi yuu soo dhex gelaya oo cilmi usuul fiqhiga laga maarata raadiyaa sida nusuusta loo fahmo marka waxyaabaha ay nusuustu ku tusisay nooc uun siyaabihii nusuustu wax ku tusinaysay ka mid ah ee usuul fiqhi lagu yaqaanay la dhihi maayo waa laga aamus la dhihi maayo sababta shareecadu waxay la timid in axkaamtii la caddeeyo iyadoo lagala soo baxayo adiladii ku tusinaysa oo ah kitaabkii sunnadii siyaabaha ay ku tusinayaanna waa siyaabo kala duwan oo culimmadu ay yaqaanaan weliba usuul fiqiga si gaar ah loogu barto sidaa darteed culimmadii arrimo ayagu waxay soo dhexgeliyeen oo dhacay cumuumaadkii nusuustay soo dhexgeliyeen ay xukunkii maaragtay ay saareen nooca labaad waa maxay waa wax laga aamusay laakiin waxay soo gelayaan qiyaaskii bay soo gelayaan oo wixii laga aamusay waxaa looga qiyaas qaadanayaa wixii la nasgareeyey culummada maaragtay badankoodna waxay qabaan in qiyaasku uu sax yahay oo maaragtay xukun laga dhalin karo qiyaas oo macnaha xukunka ku sugnaanayo qiyaas haddii ay cilladu waadix tawacaddahay shuruudii maaragtay qiyaaskuna ay meesha ku dhamaystiranta ama shuruud mansuus ay tahay hadduu marka qiyaaski uu saxiix yahay masaladii marka ma noqonayso wax laga aamusay noqon mayso nooca saddexaadna waa maxay waxa waxyaabaha laga aamusay soo gelaya in masaladu ay tahay wax laga aamusay yacni ma muuqanayso inay daliil mucayan soo hoosgelayso marka waxaanina waa wax jiray waqtiga rasuulka sal ly slama xukunkeedana maaragtay lama caddaynin daliil caamana sooma dhexgelin waa laga aamusay taasi marka waxay kutusinaysaa waxaas inay iska yihiin wax mubaaxa sababtoo wixii waa waajib in la yidhaahdo ama waa xaaraan in la yidhaahdo waa asalkii oo la iska wareejiyo asalkuna waa maxay in takliif aanu jirin waaye oo waajibinta iyo taxriimku waa asalka bixid takliifkii baa marka yimid marka wixii asalkooda in laga bixiyo oo ama iijaab u yimaado ama taxriim u yimaado arrinkaas wuxuu u baahan yahay daliil buu u baahan yahay wixii waa waajib la leeyahy waa in daliil cad loo hayo wixii waa xaaraan la leeyahy waa in daliil loo hayo marka wixii laga aamusay oo aan daliil loo haynin oo nusuusti ah cumuumaadkan aan soo gelayn qiyaas saxan aan ku imaanaynin taasi waxay kutusinaysaa waxaas inaan waajibna ahayn ma aanayna banaanayn in la baarbaaro sidaa darteed markii saxaabada qaarkood ay rasuulka weydiiyeen sal alla ly slam xajka markuu ka hadlay waxay yidhaahdeen afii kulli caamin yaa rasuul allah ma sanad walbaa la xajinayaa bay yidhahdeen markaasaa rasuulka sal ly slam arrinkaa inkiray oo haddaan saa dhihi lahaa waajib in ku noqon lahayd buu yiri marka waa masale laga aamusay oo qofkii maaragtay su-aashaa weydiiyey wuxuu ku maaragtay baraarujiyey rasuulka sal ly slam inuu waxaa ka aamuso uusa baarbaarin asalkuna waa maxay haddii wax la isfaro in macnaha waxaasi ay macnaha ku dhaboobayaan haddii hal mar la sameeyo wuxuu yidhi marka rasuulka sal slam low qultu nacam haddii aan haa dhihi lahaa sanad walbaa la xajinaayo aan dhihi lahaa waajib bay noqon lahayd awoodna waada yeelateen markaasuu wuxuu yidhi daruunii maa taraktukum faraha iga qaada intaba anugu aanan maaragtay waxba idiin sheegin yani haddii aanan xukunka anugu idiin caddaynin ka aamusa waxaa marka xadiidka saxiixa ahaa ku sugnaaday oo bukhaariy muslim ay wariyeen ina acdama almuslimiina jurman man sa'ala can shayin lam yuxaram faxurima min ajli masalatihi faxurima min ajli masalatihi dadka waxaa ugu dembi badan qof wax weydiiyey aan xaaraan ahayn oo hore loo xarimin oo markaas wixii xaaraan laga dhigay su-aasha uu isagu weydiiyey darteed allana wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tas'aluu can ashyaa'a in tubda lakum tasu'kum mu'miniinow ha weydiinina arrimo haddii la idiin daahiriyo oo la idiin muujiyo tasu'kum macnaha idin xumaysa ood ka xumaataan oo in tas'aluu canhaa haddii aad weydiisaanna xukunkeeda aad weydiisaan xiina yunazalu lqur'aanu marka qur-aanku uu soo degaayo ile waxii baa soo degaaye waqtiga rasuulka sal slam tubda lakum waa laydin muujiyaa oo xukunkeeda laydin caddaynaya cafa allahu canha waxaasna wax alla cafiye waa taa marka idinku ha baarbaarinina marka aayadda marka waxaa la sheegay inay kusoo degtay qolo maaragtay rasuulka sal slam waxyaaba aan munaasabayn weydiisay ninbaa maalan hashi ka dhunto markaasuu leeyahy hashayda xaggee jirtaa mid kale wuxuu yidhi aabahay xagguu jiraa yani ma naar buu gelaya mise meel kale markaasuu yidhi aabaha fi naar nin kalea maaragtay xoogaa laga shakin jiray aabihiis markaasuu yidhi man abi markaasuu yidhi aabaha waa hebel kulle markaa nasiib uu lahaa dhinac xumaa kuma imaanin arrintu marka waa khalad arrimaha noocaas oo kalea marka noocaas laga aamusay oon xukunkiisa la sheegin oo naloo muujinin annaga nooma bannaana inaan baarbaarno oo aan takallufno wixii marka waa in asalkoodii loo daayaa ilaa waxa looga aamuso xukunka loo sheegi waayey waa naxariis naloo naxariisanayo waa naxariis naloo naxariisanayo ee halmaan ma aha yaanan baarbaarin marka wabilaahi towfiiq